maanta kale subxaana watacaala baryahan xugun socday oo dad maaragtay talo dambiye ka geystay eryar udhexaysa hadaado iyo inta udhexaysa gallinsoor aagaarka been dhaarte oo dad ku dileen laba nin oo dambiirayaala oo ku dilay nin marayay meeshaa dad musaafir oo meeshaa marayay oo ka tirsanaa sida la sheegay ciidanka meesha degan xukunkeena baryahan ku jirnay ilaahay fadligii xukunkaas maanta ayuu soo gabangaboobay wuxuuna ku soo gabangoobay si waafaqsan shareecada islaamka xukunkaas marka meeshaas ayuu maanta yuu ka dhacay ilaah fadligiiaana noo soo dhammaaday waa si amni iyo maaragtay ku dhahan tahay ilaahay maaxugaatay arrintaas waxaa waxaana ka geystay ciidanka meesha jooga iyo taraafiisha madaxda u ah ilahay maaxugaatay subxaana watacaala waa tahay marka guddoomiye xukunka maxkamadaa riday
xukunka waxaa riday maxkamadda gobolka galgaduud oo fadhigeedu yahay degmada cadaado
waa tahay degmada cadaado ee
waa tahay waa tahay marka bal sida uu xukunka u dhacay haddaad sharaxaad inaga siiso eedaysanayaasha loo haystay dembiga intay dhan yihiin waxyaabaha lagu eedeynayey iyo qaabka xukunka dhegaysigii hore ee dacwaddan ay u soo socotay
ilahay fadligiis dad markii hore waxaa isxilqaamay markii ciidanku ay soo qabteen labadaas mid laba dambiilayaal ayaa falkaa geystay dambiilaha koowaad ee la yidhaahdo burhaan aadan maxamed iyo dambiilaha labaad oo kale ah cabdirasaaq tahliil falax oo lagu soo eedeeyey in ay dileen nin meeshaa marayo ka tirsan ciidanka meesha degan oo la yidhaahdo cabdullaahi ciise daahir shiiqoy ay dileen iyo waxaa lagu soo eedeeyey gaari meesha marayey oo handamayd ahaa oo siday xaris jar ah siday kabacdina ay maaragtay darawalkii ka dejiyeen sidaasna ay kula wareegeen masbuuliyad iyo gaarigi ay kula wareegeen ayaa lagu soo eedeeyey arrintaasna waxaa reyga ka qaatay dad isxilqaamay ee deegaanka waa sida salaadiinta nabaddoonada dhallinyarada ayaa maaragtay qaybiga ka qaatay is abaabulay isku dayey dadka dambiilayaasha ah in si maaragtay ay ku dhahan tahay xushmay shareecada islaamka la hor keeno shareecada islaamka waa la hor keenay ilaahay fadligiis nagu kirtay in maaragtay uu dilay ninkaa nina uu inkiray nink intaa kabacdi oo ay ku caddeeyeen dad markhaatiyaal ay ku caddeeyeen ninkaas inuu wax ka dilay sidaas ayay maaragtay shareecada islaamka loogu xukumay dilka saasa waxaa loo xukumay dadkii dhaxalkiisa iska lahaa warasadii
waa tahay marka guddoomiye idinka inaad dacwadan qaadaan xukunkan ridaan ma laydinkugu wacay mase shaqadiinna ayay tahay
annaga sideedaba waxay shaqadeenu tahay sidaan oo kale waxay ka tirsan tahay meeshu eriyada galgaduud ayay ku jirtaa galinsoor salku meeshuu ka dhaca waa been dhaartay waxay ka tirsantahay galinsoor annaga ayaa iskale sideedaan sideeda ayaan u qaadnaa annaga ayaa iskale waa wax shaqa annaga aan iska leenahay horena aan u qaban jirnay waa tahay askartan saddexduba sida la sheegay ciidanka koob iyo labaatanaad ay ka tirsanaayeen inkastoo ururo kala duwan ay ahaayeen horey waxaa dhacday askari kale oo ciidankaasi ka tirsan in galinsoor gudihiisa loogu dilay ilaa hadda maanan maqal wax laga qabtay arrintaasi ma la socotaanse wax ma ka ogtihiinse idinku haddaad tihiin galsoorka gobolka galgudug arrintaas waan maqalnay haddaanaga weli lama soo gaarsiin maxkamaddana lama soo gaarsiin ciidanka amnigu dacwadiisa iyo midna iyo xoolayaasha ciidanku midna nooma aysa soo gudbin balse wayn maqalnay ninka askarigaa ka tirsanaa oo lagu dilay galinsoor lagu dilay balse weli wax nala soo gudbiya maahan ama way siman tahay ama maaragtay qaab kale ayay maaragtay ciidanku u xaliyeen waa tahay marka guddoomiye waxaan ku weydiinayaa ugu dambeyn maanta go-aanaad ka gaarteen eedaysanayaashaas dembiga loo haystay
a go-aanaan ka gaarnay waa tahay go-aankaa ka gaarteen marka ma ma xabsiyuu ahaa ma ganaaxuu ahaa muxuu ahaa
go-aanka laga gaara wuxuu ahaa xukunka shareecada islaamka ee qisaas ayaan ku xukunnay dil ayaa lagu xukumay dilkaa marka waxaan u xukunnay dadkii iska lahaa khiyaar bay leeyihiin dadka iska lahu way cafi karaan waa iska day karaan maal bay ka qaadan karaan way qisaasan karaan dadkaas ayaa iskale xaqaas maaragtay ayagaa iskale xaq ma ahan maaragtay oo laazima qisaaskooda uu yahay waa dembi la cafi karo marka dadkaas ayaa laga xukumay haday khisaabtaanna khiyaar bay uleeyihiin waa loo fulinayaa ciidanka amniga ayuu gacanta ku haya hadday maal qaadanayaanna dowladiiyo dadka maaragtay xiran ee dambirayaasha ayay kala xiriirayaan hadday siday iskaga xasinayaan majaana way ka xasin karaan
waa tahay eedaysanayaasha ma jireen qareenno u doodayey
eedaysanayaashu waxay ku doodaayeen afkibay u doodaayeen ayagaa hadlayey dadkii maaragtay eheladooda ahaa ama qaraabadooda ahaa mayay jeedeen way dul fadhiyeen way la jeedeen
waa tahay xukunka marka aada rideen ugu dambeyn maanta ma lagu qancay oo dadkii hadday ahaato dadkii ka soo jeedeen iyo dadkii kale intaba ma ku qanceenoo xukun lagu qanca ma ahaa
xukunkaas dadkii meesha isugu yimid way ku qanceen dadkii dambiilayaasha ehladooda ahaa iyo dambiilayaashii way ku qanceen dadkii xukunka loo ridana way ku qanceen bulshadii ka soo qayb gashana si wanaagsan ayay ugu qancdeen
waata ugu dambeyntii guddoomiyihii maxkamadda gobolka galgaduud ayaa tahay maxaad ku baaqaysaa baaqa aad soo jeedinaysaa muxuu yahay
waad mahadsan tahay arrintaas waa arrin muhiima waxaan ku baaqayaa waxaa meeshaa maanta ka dhacay waxay ahaayeen wax maaragtay wada filaan ah waxaan ku baaqayaa qof kasta ee dembi geysa ee shareecada la hor keeno lala waafajiyo shareecada islaamka si bulshadu maaragtay ee amni iyo istiqraar ay hesho haddii dadkaa maantay la qisaaso oo xuquuqdii laga oofiyo bulshada waxay u noqonaysaa wacyigeli ayay u noqonaysaa haddii la casiyana waxay u noqonaysaa wacyigeli ayay u noqonaysaa deegaanka iyo bulshada iyo deegaanka aan degannahay waxay u noqonaysaa horseed wanaagsan ayay u noqonaysaa dadkana waxaan leeyahay ha lagu daydo falka maanta dhalka falkaas maanta dhacay ee shareeca islaamka la hor keenay xaqiiqatan waxaan aada usii ammaanayaa dadka reega linsoor ee si furfuraan ay ku jirto dadkaas sharaxa islaamka hor keenay kuna qancay weliba hambaliyeeyey cadaaladda meeshaa ka dhacday u hambaliyeeyey sidii la arki jira ma ahayn dadku daqbala waxay ahaan jireen markay xukun ku dhaco in ehelada iyo qabiyaan oo yidhahdeen xukunkaas kuma qanacsanin ama raxsaan ka qaadanayna ma aysan dhiminin waxay u hambaliyeeyeen ciidanka amniga dadkii meesha iskugu yimid xaqiiqatan meeshu waxay ahayd meel aada iyo aad bulshadaba ay joogto waxaa joogtay wasaaradda cadaaladda ayaa joogtay waxaa joogtay saraakiisha ciidanka koyo labaatanaad ciidanka meesha degan ayaa saraakiisha joogtay waxaa joogtay faraadiinta labada dowlood ee weedega gobolka galguduud iyo iyo mudug qayb kamida ayaa joogay wayna ku qanceen ilaahay fadligiis annaguna waan ugu ducaynay qanca ay ku qanceen xuunka